galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa maalin sabti ah bisha abriilna waa soddon sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban v o a somaali com boggeenna iyo idaacadda galabnimo oo idiin daadaheynayaan haddaan idin xusuusiyo anigoo ah saare cabdi axmed iyo maxamed colaad xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo dhegaystayaal waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo maanta baarlamaanka horgeeyey heshiiskii madasha qaran ee qaabka doorashada uga dhacaysa soomaaliya sanadkan
xukuumadda federaalka iyadoo eegaysa duruufaha dal ku jiro wakhtiga ogowaasa iyo howsha baaxadda leh ee dhiban waxay ka codsanaysaa golaha shacabka inay ansixiyaan hanaankaas doorasho oo lagu keenay wadxaajood siyaasadeed kuna salaysan go'aan wada ogolaha oo qaateen dowladda federaalka soomaaliya iyo xubnaha dowladgoboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oon idin haynaa magaalada nairobi oo ay ku dhinteen ugu yaraan toddoba qof kadib markii uu ku soo dumay guri ka koobnaa toddoba dabaq
barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo salaamaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada qodobadii warka caalabka ugu doorka roona
wararka ka imaanaya gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ay deegaano horle ka qabsadeen maleeshiyada ururka al-shabaab mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen inay la wareegeen hub rasaas iyo qalab kale oo ciidan xuseen xasan dhaqane wariyaha v o e dah ayaa warkan inooga soo diray beledweyn
howlgalladan oo ay ciidamada soomaaliya oo kaashanaya kuwa amisom ay ka sameeyeen deegaano ka kala tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayay saraakiil u hadashay ciidamada dowladdu waxaay sheegeen in ay ururka al-shabaab kala wareegeen deegaano ay hore u joogeen dhinaca hiiraan ciidamada etoobiya ee qaybta ka ah howlgalka amisom ayaa waxa ay la wareegeen deegaanada nuurfanax iyo booco oo qiyaastii ilaa lixdan kilomitir dhinaca koonfur uga beegan magaalada beledweyne gudoomiyaha degmada halgan guhaad cabdi warsame oo v o a la hadlay ayaa waxa uu sheegay in howlgallada ay ku qabsadeen hub iyo saanad military horta howlgalladii ee la helay waxaa laga helay saanad badan oo ciidan sida teendayaal susaas qasnado waxyaalo fara badan oo qalab ciidanaha laga helay magarata boocana saakaa la galay laba nin baa meesha ku dhimatay al-shabaab oo dagaal meel dagaal ka socday laba quri iyo eediduu ciidankiina ku jiraa dowladda soomaaliya iyo ciidanka etoobiya waa iskarabsanaya howlgalku hadda wuxuu socdaa waa maalintiisii shanaad ciidamada soomaaliya ayaa sidoo kale waxay la wareegeen deegaano badan oo gobolka shabeellaha dhexe ka mid ah kuwaas oo ay hore ugu sugnaayeen kooxda al-shabaab lama oga in howlgallada ay sii soconayaan iyo in goobihii al-shabaab lagala wareegay ay ciidamada kusii sugnaan doonaan
waryahayaga xuseen xasan dhaqane oo warkaasi nooga soo daray magaalada beledweyne wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maanta uu qarax ka dhex dhacay baabuur xaafadda waaberi goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkeen baabuur qarxay ilaa hadda ma cadda in qaraxan uu yahay mid lagu xiray baabuurka iyo inuu ahaa mid horay ugu sii aasnaa goobta warar goordhoweedna soo gaaray ayaa sheegaya in baabuurkan uu lahaa qof rayid ah cidna aysan waxba ku noqon magaalada muqdisho waxaa kusoo noqnoqda qaraxyada isugu jira kuwa baabuurta lagu xiro iyo kuwa jidka dhinacooda la dhigo ee la hago waxaana mas-uuliyadda weerarada sheegta ururka al-shabaab
heshiiska sii dhammaanayee labada bilood jirsaday ee lagu dhammeynayo colaadda waddanka suuriya ayaa si hoos ugu dhacay waayadan kadib markii maraykanku ay sheegeen inaysan ku qanacsaneen doorka ay ciyaarayaan mucaaradka iyagoo isku dayaya in ay sii dhexgalaan oo ay ku fidaan siyaasadda ruushka tusaalihii ugu dambeeyey ayaa ah markii ay ku adkaatay washington inay dhammayso jimcihii toddobaadkan arrintaasi iyadoo saraakiisha maraykanka iyo ruushkuna ay ka wada hadlayeen in la xoojiyo xabajoojinta gobollada latikiya iyo bariga hortia kuwaasoo sal u noqday qudhooda in wadahadallo ay ka yeeshaan wasiirada arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo dhigiisa dalka ruushka sergey lofref arrinkan ma aha mid nagu cusub laakiinse waan isku dayo joogto ah oo aynu samaynayno kuna midoobeyno dhinaceyna kale gaar ahaan ruushka sidaasi waxaa yiri jimcihii shalay sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka
kooxaha samata bixinta ee jooga magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa wada howlo ay ku raadinayaan haddii ay jiraan dad ka badbaaday oo ku hoos jira dhismo uu burburiyey roob weyn oo halkaasi ka daayey waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan toddoba qof mas-uuliyiinta dowladda kenya ayaa maanta sheegay in boqol iyo labaatan qof in ka badan ay dhaawacyo ka soo gaareen burburkaasi kuwaasoo loo qaaday isbitalka si loo daweeyo roobabka xooggan oo daadad wata iyo dhulgo-yo ka dhacay meelo badan oo ka mida magaalada nairobi ayaa xayiray in kooxaha samata bixintu ay si ballaaran uga howlgalaan goobahaasi
sida wararkeena aad ku maqasheenba magaalada nairobi ee dalka kenya ugu yaraan toddoba qof ayaa dhimatay kadib markii uu kusoo dumay dhismo ka koobnaa toddoba dabaq xilli ay roobab lixaad leh ka da-ayeen magaaladaasi dumitaankan ayaa yimid iyadoo sanadkii hore madaxweynaha kenya uhuru kenyaata uu dalbaday in dib loo eego xaaladaha dhismayaasha dhaadheer ee dalkaasi gaar ahaana magaalada nairobi ee muddada aadka u dheer dhisnaa falastiin axmed imaan ayaa arrinahaasi waxa ay ka wareysatay wariyaha v o da maryan maxamuud bare oo joogta nairobi
waa mahadsan tahay falastiinay waxaa jira roobabkaasi khasaaraha geysan sidaa sheegtay in dad ku dhow shan iyo toban qof dad ka badan lasoo sheegayo inay ku dhinteen oo dhimashada ugu badanna ay ka dhalatay dabaq maaragtay lix dabaq ah lix biyaana ayaan ka wadna oo toddoba ruux ay ku dhinteen iyadoo la xaqiijiyey in ay maaragtay sidoo kalena ila boqol ruux dad ka badan laga soo badbaadiyey hay-adda laandeegta cas ee kenya oo warkaasi sheegtay ayaa waxaa intaa ku daraysaa in in ka badan boqol iyo konton qoys ay ka badan yihiin dadka dhismahaasi duwan uu saameeyey waxaa jira dad weli la rumaysan yahay inay ka badbaadeen gurigaasi oo weli kooxaha gurmudku ay baadi goobayaan sidoo kale waxaa la sheegayaa in maaragtay dad darbiye roobka iyagoo wadooyinka maraya intuu roobku qabsaday maalmaha uu roobku da-ayay damcay inay ka onkortaan amaba maaragta roobka ay kaga istaagaan derbiyo oo kadibna derbiyada iyaga laftooda derbiyo qadiimi ahaa oo xamil waayo oo sidii maaragtay ugu soo dumay ayaa kamid dadka dhintay so waxaa la sheegayaa ama la arkayaba muuqaalo muujinaya magaalada qaybo ka mida oo biyuhu ay qofka joogiisa ay ku dhow yihiin waa sidee hadda isku socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalada falastiinay way jirta roobka maalinkii uu bilowday ayay bilaabatay in dadka iyadoo usoo bilowday weli aan habeen la gelin oo dadku aanay goobaha shaqooyinka aanay kasoo laabanin oo maaragtay ay isku diyaarinayen qofka waxbiistiisa kasoo qado ama dadku ay magaalada danahooda kale ee caadigu aan weli la kala xaroola in roobka bilowday marka falastiin ay roobka haddii aad tusaale ahaan guri ku jirto oo kale waxaad adoon moodeyni waxa banaanka ka da-ayo roob iska yar oo xays oo kale uu yahay laakiin markaad tv-ga ama fiiriso ama qalabka maaragtay aaladahan social media aad fiiriso aad arkayso sawiro lasoo gelinayo oo baabuurtii dadkii ay wateen ayba gurmad u baahan yihiin oo dadkii aad arkayso inay daabkii ay wataan arrintaas ayaa waxaa loo aaneynaya falastiina inay tahay iyadoo dadka qaar ay leeyihiin meelaha qashimaanta gawaarida qashinka ka qaada xaafadaha oo qashinka aanan geen meelo ka durugsan oo intay magaalada meelihii loogu talagalay inay biyuhu ka baxaan ayay ku shubaan ama meelo magaalada xoogaa asaaskeeda ay ku shubaan marka roobkii markuu imaado qashinkii u wado meeshii uu ka bixi lahaa biyihii daadka ay ka bixi lahaayeen ayuu qashinkii axiraaya waxyaabahaas ayaa lagu sheegayaa sidoo kale waxaa jira maaragtay madaxda dowladda ayaa iyaguna tegay meelaha maaragtay sida dabaqii dumay oo kale aan ku sheegayay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxa uu tegay maaragtay uu maanta dadka kala hadlay barta gurigii uu ka dumay isagoo sheegay in ay maaragtay habboon tahay in la baaro xaafadan sababaha guryaheeda dhismayaasha noocaana inay dumaan ee usoo laalaabanayso isagoo ka digay in ayba adag tahay oo ay nabadgelyada dhufun tahay meelo noocaana in lagu noolaado waxa uu amar ku bixiyey in kooxaha gurmadka iyo samafalkuba ay adeegooda maaragtay kor u qaadaan marka markadeeto kale gobanarka magaalada nairobi evans kedero waxa uu sheegay inay maaragtay ay u diyaar garoobayaan si ay si dhaqsa dhuumaha daadadka noocaana qaba ay u furi lahaayeen waxa uu maaragtay sheegay inaanay maaragtay horey aan loogu talagelaynin in noocan oo kale daadad ah ama roobab intan oo kale ah ay gurbadayba imaadaan falastiin ugu dambeyntii waxaa jira digniina lasoo jeedinayo oo in magaalada meelihii biyuhu ka bixi lahayn si fiican loogu diyaar garoobo maadaama roobkani uu yahayba bilow maalmihii ugu horreeyey oo la filayo bisha maaragtay bishan dhamaadkeeda may oo kale bisha lixaad oo kale roobab xoog badan inay imaadaan in maaragtay si aada loogu diyaar garoobo
maryan maxamuud barre wariyahayaga magaalada nairobi maryan qalanja ayay taasi ahayd oo khadka telefoonka falastiin axmed iimaan ugu warramaysay dhinaca kalena isla wararka kenya ayaan ku jirnaa sahre waxaa maanta la gubayaa kumanaan fulmaroodi tallaabo la doonayo in loogaga hortago ugaarsiga xayawaankan oo gabaabsi kusii noqonaya qaaradda afrika tirada maroodiga ayaa la sheegay inay hoos ugu dhacday ilaa iyo afar boqoloo kun halka ay horey uga ahayd in ka badan hal milyuun oo maroodi qaaradda dalka kenyana waxaa ka socda shir caalami ah oo arrintaasi ku saabsan yaasiin ciise wardheere waryahayaga ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi saddex madaxweyne oo afrikaana uu ku jiro madaxweynaha waddanka kenya ayaa maanta ka qaybgelaya koob iyo toban xirmo oo kala duwan oo lagu gubayo foolmaroodiga muddooyinkan dambe la qabtay oo dadka boojiska sida kuwa tarabaanka uga faa'iidaysta ugaarta iyo duurjoogta ayaa la sheegayaa inay noqotay tallaabo dad badani ay soo dhoweynayaan madaxweyne uhuru kenyatta iyo madaxweynaha dhiggiisa waddankaasi uganda yoweri museveni iyo madaxweynaha waddanka gabon cali bongo ayaa ka mid a mas-uuliyiinta maanta ka qaybgelaya dabka la qabadsiinayo foolmaroodiga iyo weliba wiilasha qaybo ka mida geeskeeda oo meelo badan laga soo ururiyey inkastoo ciidamo gaara iyo dad iyagu ilaaliya duurjoogtu ay jiraan haddana waxaa sii dabargo'aya xayawaanaadka taagta daran ee tiradoodu ay sii yartahay sida maroodiga oo kale oo aan si kala har lahayn loo burburiyo kulanka toddobiyo tobnaad ee caalamiga ah ee lagaga soo horjeedo ka ganacsiga iyo markaasi ugaarsiga duurjoogta ee magaalada johannesburg waddanka south africa lagu qabtay bishii sebtembar ayaa lagu soo qaaday in dagaal midaysan lagu qaado sidii markaasi loo horjoogsan lahaa suuqyada iyo dadka kotarabaan ahaan duurjoogta uga faa'iidaysa xasan gacaliye waxuu ka mid yahay dadka aqoon-yahanada ah ee sida gaarka ah ula socday gubista foolmaroodigan bal dareenkiisu sida uu yahay ayuu v o eda uga warramay waxaan salaamayaa dhegaystayaasha v o e meel kastay ku sugan yihiin waa idaacaddii ugu qaarsan maanta soomaaliya waa mahadsan tahay boqol iyo shan toon oo foolmaroodi ah baa meesha lagu gubayey si cajiib ah baana loo gubay madaxweynayaasha kenya uganda iyo gabon baana dabka ku qabsisiiyey marka la fiiriyo waa wax cajiib ah intaas sano baa la aruurinayay lix kun iyo toddoba boqol maroodi baa la dilay foolaha meesha yaalle dhowr sanana baa meesha lagu keedinayay marka waa wax cajiiba meesha ka dhacay haddii la fiiriyana lacag u dhiganta maanta la gubay waa saddex bilyan oo shilinka kenyaanka ah marka lacag xaddhaafana meesha waa lagu gubay iyadoo loo dan leeyahay in maroodiga lagu badbaadiyo iyo dhaxalka soo jireenka ah ee dadka kenya dr richard liki oo ah nin aqoon-yahan oo muddo dheerdheer madax ka ah hay-adda kenya wildlife society ee dalka kenya ayaa waxa uu sheegay in barnaamijkani uu soo bilowday sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo siddeetankii islamarkaana uu sheegay in maxkamado lala tiigsaday dad fara badan oo boojiska iyo markaasi dilalka maroodiga ka shaqaynayey hase yeeshee weli waxaa muuqata suuqyo iyo dad gaara oo arrintaasi aad u dhiirigelinaya shacbiga waddanka kenya ayaa soo dhoweeyey isbeddelka lagu sameeyey qiimaha markaasi halka kiilo ee foolmaroodiga ah ay ahayd sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo siddeetankii sida dr richard liki oo markaa madax ka ahaa k w s uu isagu markaasi tilmaamay soddon kun oo shilinka kenya haatanna halkii kiilo oo foolmaroodi ay tahay ilaa iyo konton kun oo lacagta kenya taasi oo ah waxyaabaha inta badan musuq maasuqa laaluushka iyo markaasi hay-adaha iyagu loo xilsaaray oo sidii la rabay shaqadaasi aanu qabanin inkastoo shalay iyo maantaba dalka kenya si gaara loo xusuusanayo maroodiga la laayey iyo xadgudubyada loo geysto deegaanka oo qayb weyn ka ah dhaqaalaha waddanka ka soo gala dhinaca dalxiiska ayaa dad badani waxay isweydiinayaan waxa dadka soomaalidu ay ka baran karaan iyagoo shan iyo labaatankii sane lasoo dhaafay aanay jirin hay-ada ka walwalaa deegaanka iyo weliba badaha iyo khayraadka waddanka soomaaliya uu leeyahay oo meelo badan aad arkayso dadkii iyo xoolihii oo aan loo aabayeelayn mar kale xasan gacaliye oo eegaya darsinka ay soomaalidu ka baran karto arrintaa waxa uu yidhi horta soomaalida waxaa weeye ayaan darar baa ku dhacday dalkeenna hay-adihii dawliga ee, baa burburay ee, dadkii baa wax gaaray Eh, laakiin sida kale la- aada loogama hadlo deegaankii iyo duurjoogtadiina sida buu dhaawac weyn baa gaaray Eh, duurjoogtadeennii dalalka dariska bay u carareen sida dadka u cararay marka maanta siyaasad oo ka fakeraysa eh, arrimahaasi iyo hay-adda howlahaasi ku shaqaaleh maba ka jirto marka laga reebo hay-adda bey-adda iyadana dee eh, fursadii wax ku qaban lahayd baa iska kooban laakiin midda duurjoogtada waxba kama jiro dalka marka annaga darsi bay noo tahay intaasoo foolmaroodi iyo intaasoo lacag ee kenyaanka iyo uganda iyo gabon saddexdood maxa- madaxweyne waa nuska milyan maroodi maanta adduunka ku harsan saddexdoos dal saddexdaas dal bay xoogooda ku sugan yihiin soomaaliya maanta waxba kama baran karto inaysan ahayn bulshada inay dareemaan in eh, siyaasado noocaas la samayn karo hadduu dalka dego laakiin maanta dalkeenna siyaasad oo duurjoogtada aan ku badbaadino ma qabno mana ka fikeri karno tiro aad u badan oo ka mida maroodiyaasha iyo waxyaabo kale oo iyaguna muhiim u ahaa dhaqanka soomaalida ee duurjoogta qaybaheeda kala duwan ay ka mid yihiin ayaa ka mid noqday xayawaanaadkii ka cararay dagaalkii sokeeye ee dalka soomaaliya oo qaar badan laga yaabo inay ka mid yihiin folmaroodiga maanta la gubayo oo ay marti ku ahaayeen wadamada dariska labadaraadle dalka kenya yaasiin ciise wareere v o a nairobi
galab wanaagsan intiina nagala socoto bariga afrika halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa maanta baarlamaanka waxa uu horgeeyey heshiis ay hogaamiyaasha madasha qaranka ka gaareen qaabka doorashada ay uga dhaceyso wadanka dabayaaqada sanadkan baarlamaanka ayaa la doonayaa inay heshiiskaasi ansixiyaan dhinaca kalena waxaa xildhibaano ka mida baarlamaanka ay diideen muddo laba bilood oo loogu daro aqalka baarlamaanka muddada uu shaqaynayo markii la gaaro xilliga dhammaadka labaatanka bisha agoosto warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda jacfar kukaay ra-iisul wasaaruhu waxa uu ugu horreynba xildhibaanada aada ugu kala dhigdhigay heerarkii uu soo maray hannaanka la ysla qaatay ee doorasho laga soo bilaabo markii ay xukuumaddu caddaysay inaanay dalka ka dhici karaynin xilligan doorasho qof iyo codkii ah ilaa ugu dambeyntii sideed iyo labaatankii janawari ee sanadkan laysku raacay qaabkan hadda doorashada sanadkan lagu gelayo waxaanu ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali baarlamanka ka codsaday inay meel mariyaan go'aanadaasi ay madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedyadu isla qaateen xukuumadda federaalka soomaaliya waxay usoo gudinaysaa baarlamaanka federaalka ee soomaaliya hanaanka guud ee gedi socodka doorasho sida lagu qeexay go-aankii dowladda dowladda federaalka ee labadii labaatan iyo sideedii janaayo labadii kun iyo lix iyo tobanka xukuumadda federaalka iyadoo eegaysa duruufaha dalka ku jiro waktiga ogowaasa ah iyo howsha baaxadda leh ee dhiman waxay ka codsanaysaa golaha shacabka inay ansixiyaan hanaankaas doorasho oo lagu keenay wadxaajood siyaasadeed kuna salaysan go-aan wada ogolah ay qaateen dowladda federaalka soomaaliya iyo xubnaha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka mudana guddoomiye mudanayaal mudooyin anigoo ku kalsoon xilkasnimadiina iyo runtii dareenkiina wadanimo waxaan si xushmad leh idinka codsanayaa inaad ansixisaan hanaankaas doorasho aan maanta idin horkeennay oo lagu keenay wadaxaajoodkaas aan idiin sheegday looguna talagalay runtii inuu qabsoomo waqtigii loogu talagalay ee ah agost labada kun iyo lix iyo tobanka ka sokow go-aanka guud ee ka soo baxay madasha wadatashiga qaran ee horeyba loo sii ogaa waxaa ra-iisul wasaaruhu uu maanta xildhibaanada u qeybiyey qoraal ay ku caddahay tallaabooyinka doorashadu ay u qabsoomayso oo faahfaahsan mudanayaasha baarlamanka qaar ayaa v o eda u sheegay in faahfaahinta doorashada ay ku jirto in muddo laba bilooda loo kordhiyo baarlamanka hadda jira arrintaasoo uu horey jimcihii shalay uga dhawaajiyey ra-iisul wasaaraha iyadoo uu cumar cabdirashiid sheegay in guddoonka baarlamanku uu sidaa ka codsaday markii uu hadalkiisa dhammaystay wasiirka koowaad waxaa codbaahiyaha soo istaagay xildhibaan khadiijo maxamed deriye oo sheegtay in haddaba lasii ogaado oo aanan haba yaraatee tixda lagu darsan wax muddo kordhina oo baarlamankan hadda jira loo sameeyo ka doodista qodobkaasina aanan lagu soo talagelin waxba kama qabo aniga hadalna ma qabo hadeer laakiin waxaan rabaa hadal guud ahaan annaga iyo dadka soomaaliyeed gudo iyo dabaddaba Een, barnaamij hordhaca shalay warbixin guud uu dalka iyo dadka ka siinaya ra-iisul wasaaraha ayuu ku sheegay in laba bilood guddoonka uu codsaday labaatanka ogosna inaan hal sac lagu darin waayo koo iyo labaatanka ogos annaga xildhibaan muhimin marka isniinta aan isugu imaano idinkoo taas meesha ka saaray xildhibaanada qaar ayaa qaba tuhun la xiriira in haddii iyaga muddo laba bilooda loo kordhiyo ay daba taallo muddo intaa la eg amaba ka badan oo madaxweynahana loogu daro waana taa arrinta keentay inay qaarkood ku dhegaan wakhtigii ay adeega ka baxayeen oo ah labaatanka bisha ogost ee sannadkan gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo daba socday hadalka xildhibaanada ayaa sheegay inaanu xaalku sidaasi ahayn marka uu muddadaasi dheeriga ah dalbanayeyna uu ujeedkiisu ahaa in xildhibaanadu ay helaan waqhti ay ololo ku sameeyaan oo uu iyaga u hiilinayay laakiin waxaa la maqlayay mudanayaasha qaarkood oo cod dheer ku leh waxba ha noo hiilin arrintaasi guddoonka caddayn doona haddii aan la yidhaahdo arrinta sidaad u fahamtay maaha khaliij sidaad u sheegtayna maaha waxaa weeyaan guddoonka wuxuu yidhi mar alla markii waqti alla waqtigii lagu qabto doorashada ay dhacayso maalinta warqadda lagu ridayo laga soo bilaabo xildhibaanadu waa inay helaan fursad ugu yaraan laba sano laba bilood oo ah ololaha waayahay waayahay waxayga hiilayga ahayd haddii aad idinka barnaamijka gacantiinu ku jiraa xildhibaano shacbiga wixii dantiisa ah taladiisa idinkaa leh marka arrinta meeshaa ku joojiya waxbayaan buuqalaba samaynin shirkana waa noo xiranyahay maanta waxaa loo ballamay isniinta soo socota in ra-iisul wasaaruhu uu baarlamaanka ku soo laabto qorshaha doorashada ee qoraalkiisa xildhibaanada loo qeybiyeyna maalintaa laga doodo su'aalana laga weydiiyo ugu dambayntiina go'aan laga gaaro jacfar kuukaay v o a muqdisho
walaalkaad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa maanta dib ugusoo ugu laabtay magaalada boosaaso kadib muddo laba toddobaad ah oo uu safaro ugu maqnaa wadamada ethoobiya sacuudiga kadib markii uu yimid magaalada boosaaso ayuu ka hadlay arrimo ku saabsan heshiisyo ganacsi oo uu la soo galay wadamadii uu booqday faadumo yaasiin jaamac wariyaha v o eda ayaa warbixinta nooga soo dirtay boosaaso madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa soo dhoweyn kadib shir jaraa-id oo uu ku qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso waxa uu kaga warbixiyey safaradii uu ku tegay wadamada etoobiya iyo sacuudiga isagoo ugu horeyn ka warbixiyey safarkii etoobiya iyo arrimihii looga hadlay shirkii madaxda afrika ee lagu qabtay dalka etoobiya kaasoo uu ku tilmaamay in looga hadlay arrimaha ammaanka iyo nabadgelyada qaaradda afrika safarkii u horreeya waxaan ku tagnay dalka etoobiya oo aanu kaga qayb galnay markii hore shirkii tana forum oo puntland ay xubin ka tahay oo mar walba ay ka qayb gasho oo lagaga hadlayay nabadgelyada iyo security-ga afrika madax badanoo afrikaana isugu yimaadeen dad badanoo mas-uuliyiinahoo madax hore afrika iyo kuwa hadda jooga iyo yacni xogayihii guud ee howlqaramada midoobay koofi canaan iyo dad badana ay yimaadeen lagana hadlayay afrika iyo nabadgelyadeeda dabcan markii afrika iyo nabadgelyadeeda iyo security la yidhaahdana soomaaliya iyo shidada ka taagan iyo shaqaaqada al-shabaab iyo marwalba waxay ka tahay muhiimad gaara ayaa la siiyaa waxa laga hadlayana waxay ahayd dabcan ugur uradaas xag jirka ahay meel walba ka dhacay afrika ka jira sidii uu ah hadda khatarta ugu daran ee afrika haysata sidii looga wada hadli lahaa oo wax lasaga odhan lahaa
madaxweynaha puntland ayaa sheegay inay soo dhammaystireen muddadii ay ku sugnaayeen dalka etoobiya barnaamij horumarinta ganacsiga ah oo ka dhexeeya puntland iyo dowladda etoobiya iyo sidii loo horumarin lahaa furitaanka kastamka degmada galdogob ee gobolka mudug ataanu samaynay kastam magaalada tuuldibi ee galdogob oo ay ahayd in laisku xiro ganacsiga puntland iyo ganacsiga etoobiya arrintaas marxalad badan bay soo martay oo kala duwan haddana waxay ahayd qaybtii u dambeysay gebagabadeedii iyo soo afjarideedii iyo dhammaystirkeedii ayaa isana ugu muhiimsanaa wasiirku waxa uu tegey jigjiga dowlad deegaanka soomaaliyeed oo uu u tegay dhammaystirka barnaamijkaas wixii dowladda dhexe ee federaalka etoobiya naga xiranna dhammaystirkeedii inaanu soo gabadoonayay ahayd safarkaasna runtii wuxuu aan safar guul kusoo dhammaaday ama ha noqdo ka qaybgalka taana forum ama ha noqdo dhammaystirka heshiiska etoobiya iyo horumarinta ganacsiga puntland iyo iyo etoobiya booqashadii madaxweynaha puntland uu ku tegay dalka boqortooyada sacuudiga ayuu sheegay in ay la soo galeen heshiis ay ku horumarinayaan kaabayaasha dhaqaalaha puntland tegitaankaygu wuxuu la xiriiray martiqaad aan ka helnay maalqabeenno reer boqortooyada ah aanu ku dhiirigelineynay inay waxaa puntland ay u baahan tahay waa horumar kaabayaasha dhaqaalasan ku celiya marar badan in ay dalka maalgashadaan yacni tusno nabadgelyada ka jirta puntland khayraadka puntland ay leedahay arrintaasna runtii guul bay kusoo dhammaatay ah in aanu la soo seexanay heshiis wax badan kaga qabanayaan ku horumarinayaan kaabayaasha dhaqaalaha puntland waxaan rajaynaynaa sanad gudihii hawshaasi in ay sida heshiiska ku qoran kusoo gabagabowdo oo ku yimaadaan kuna bilaabaan shaqada insha allah haddii ilaha yidhaahdo faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
waa hagaag haatanna magaalada muqdisho magaalada muqdisho waxaa shalay ku geeriyooday mid ka mida aqoon-yahanada sida weyn looga yaqaano soomaaliya aqoon-yahanada iyo dadka ay soo wada shaqeeyeen ayaa waxa ay ammaaneen marxuumka geeriyooday oo ah brofesor xerow haddaba wariyaha v o e da ee magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan kasoo diray geeridiisa kadib aqoon-yahanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa tacsi u diray ehelada iyo qaraabada uu ka geeriyooday brofesor ibraahim muuse herow waa kan afhayeenka aqoon-yahanada koonfur galbeed fawsi cabdinuur oo muddo ay soo wada shaqeeyeen brofesor herow geeridan naxdinta leh ee ku timid walaalkeena brofesor ibraahim muuse herow oo ahaa halyey soomaaliyeed oo runtii ummadda soomaaliyeed doorkii uu ka ciyaaray oo ahaa door fiican oo ummaddana aysan ilaabi doonin oo ahaa nin runtii dadnimadiisa kartidiisa aqoontiisa iyo runtii dulqaadkiisa ummadda soomaaliyeed mid ay xasuusan doonto aanna ilaabi doonin inna lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun fawsi cabdinuur wuxuu kaloo faahfaahin ka bixiyey taariikh nololeedka brofesor ibraahim muuse herow brofesor ibraahim muuse herow wuxuu ku dhashay degmada jamaame wuxuu dugsiga hoose dhexe usoo dhigtay isla degmadaas jamaame wuxuu usoo wareegay magaalada muqdisho oo runtii faraysinkiisa ahaa oo reerkiisa iyo maaragtay aqoontiisaba muqdisho ayuu maaragtay kaga baxay dugsiga sare wuxuu dhigtay jaamacaddii lafoole wuxuuna kaga baxay jaamacaddii lafoole sideetameeyadii wuxuu aqoon kororsi u aaday wadanka maraykanka jaamacadan oo ku taala michigan ayuu maaragtay aqoon kororsi darajadiisa markano aqoonta sare masterka kusoo qaatay runtii markuu wadanku kusoo noqday wuxuu ahaa hal abuur soomaaliyeed u taagan in soomaali ay horumarto kadib burburkii waxaa kusoo aaday sagaashameedkii runtii wuxuuna markaas ka bilaabay in aqoonta iyo dhismaha aqoonta iyo burburkaas inuu aga faa'iiday ummadiisa soomaaliyeed ee degan koonfurta soomaaliya wuxuuna ahaa ninkii maaragtay bixiyey magacii ururkii la oran jiray arare oo magacaas uu asaga lahaa asaga keenay sanadadii ugu dambeeyey shan iyo tobankii sano wuxuu guddoomiye ka ahaa golihii aqoon-yahanada koonfurta soomaaliya brofesor herow wuxuu ka mid ahaa aasaasiyaasha iyo macallimiinta wax ka dhigaya jaamacadda southerland ee magaalada baydhabo hormuudka jaamacadda southerland brofesor maxamed cali kalaay ayaan weydiiyey shakhsiyadda marxuum brofesor ibraahim muuse herow sorhero mehaye hiilan degan bashaash ee furfurun qof walba dhugunsidow inaisluguynayna umuto dhan insimanta ka yani beesahaysadii ka mas-uulan ahayna yani walow kacaanbahaya may kumid ahayehi deganaanshaha iyo dadla dhaqanka iyo intuusa hogaanka hayay golaha aqoon-yahanada iyo jaamacadda warooginina yani lan oo role model ama lan lakadaydaw oo kudayshaan baahan yahay allaha u naxariista brofesor herow waxaa maanta lagu aasay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wuxuuna ifka kaga tegay toban carruur ah oo shan ay rag yihiin iyo shan gabdhood mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
weli v o ayaad naga degeysanaysaan maamulka jubbaland ayaa soo saaray amaro uu ku mamnuucayo in xeebaha magaalada kismaayo ay isdhex milmaan ragga iyo dumarka dabaalanaya amarkan oo kasoo baxay madaxtooyada jubbaland ayaa dadka magaalada looga digay inay jebiyaan amarka uu soo saaray maamulka jubbaland wariyaha v o eda qatar maxamuud xareed ayaa warbixintan kasoo diray magaalada kismaayo
waxaan u kala qorshaynay xeebta horta in lagu dabaasho oo dadku ku nastaan oo waqtiyadooda qaaliga ay maaragtay meeshaa ku raaxaystaan waa waa ugu talagalnay marka qorshuhu waxa waaye ragga iyo dumarku inay meelo kala socaan ay ay ku dabaashaan waa waana nidaam yacni annagu aan ugu talagalnay iyadoo aanu dhinacyo badan ka eegayno dad muslimaan nahay dumar iyo rag inay meel ku wada dabaashaan waa laga fiican yahay annagu saanu aragno marka waxaanu ku talagallay xeebta ha lagu dabaasho laakiin dumarkuna qayb bay leeyihiin ragguna qayb bay ku dabaalanayaan dhul weyn oo aan ciriiri ahayn oo xeebaba ilahayna siiyey marka waxaan rabnaa iyada inaannu ka faa'iidaysanno gabdhuhuna meel ay noogu dabaashaan wiilasha iyo ragga iyo odayaashuna meel ku dabaashaan intaasun baan ula jeednay wax kale oo dheeraada oo ku jira male intaasna waa waa waxaan ugu talagallay nidaamka xeebtaas inaan ku ilaalino marka ma hal xeeb baa mise waa xeebaha magaalada kismaayo oo dhan wallaahi hadda hadda meel baanu tabeellaha ku dhajinnay laakiin kuwa kalena way khusaynaysaa waxa waaye rag iyo dumar isdhex yaacayo meel ku wada dabaalanaya waxoogaa waa laga fiican yahay waxa waaye xeebaha oo dhan waa khuseeya amarkaas maxaa xilligan amarkan ku soo beegay oo aad u soo saarteen waxaan u soo saaray xilligu amar kasta mar unbu soo bixi lahaa moogtahay annagu maamul koraya baanu nahay oo maalin walba tallaabaan qaadaynaa marka tallaabooyinka aanu hadda qaadnay iyo kuwo kaloo soo socda waa un amarkii dowladda midba mar soo baxaya maaha waa wax hadda dhibaato ah oo dhacay oo nagu khasbay hadda ma jirto inaanu soo saaro laakiin waa nidaamkii dowladnimada oo maalinba tallaabo la qaadayo soo socday hore u soconaya waay dabcan waxaan akhriyey qoraalada tabeelayaasha aad soo dhejiseen ku qoran waxyaabaha ku qoran waxaa ka mid ahaa ciddii u hoggaansami weysaa amarkan waxay la kulmi doontaa ciqaab maxaad ka yeelaysaan dadka haddii u hoggaansami waayaan amarkan aad soo saarteen ee xeebaha kismaayo ku aadan wallaahi hadda cid kasta oo maogtahay amar haddii dowladdu bixiso waa in loo hoggaansamo dadka waxaa loo baahan yahay haddaan amarka dowladda loo hoggaansamin dowlad ma noqonayn waxaa waaye tallaabada laga qaadaya wax kastay noqon kartaa xarig bay noqon kartaa ganaax bay noqon kartaa qof wax kastay noqon kartaa amarka dowladdu bixisay waa in loo hoggaansamo dad ilaalinayo oo arrintaas korjoogtaynayo ilaalinayana waa jiraan marka waxa waaye ciddii fulin weyda tallaabo sharcigaa laga qaadaya waa sax wey ma ammaan ahaan ayaad arrintan u yeelaysaan mise diintii inaad ilaalisaan iyo dhanka ayaad ka eegaysaa dhinac kasta waa laga eegaya dhinac kasta waa laga eegayaa waxa waaye xeebaha waa la ilaalinaya nidaamkooda dadka ku dabaalanaya ruuxooda waxa waaye waa la kontaroolayaa rag gabdha ma kontarooli karo gabdhaha gabdhaha ilaalinaya kontaroolaya raggana rag baa ilaalinaya kontaroolaya waardiyay leedahay nidaam bay leedahay waxaan ugu talagalnay meeshaas xagga diintana inaanu de dadka iyagu waxa waaye nidaam buu leeyahay diinta ma bannaana gabdho iyo iyo wiilal inay bad ku wada dabaashaan annaga ma hayno sharci bannaynayo marka xeebtaas qoloba meeshada kaga dabaalato annaga ujeedadeedu intaa waay marka ma ciidamo gaar ah oo ilaaliya xeebaha ayaad ma ciidamada booliska aanu isticmaalaynaa iyo iyo nabad sugidda ciidamada jubbaland unbaa la isticmaalayaa wax gooniya oo aan u samayno ciidan oo ilaalo gaara oo xeebaha ma jirtee ciidamadaanu haysanaan isticmaalaynaa aad baa umahadsanta gudoomiye aad iyo aad baa umahadsantay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha maamulka degmada kismaayo ibraahim maxamed yuusuf timajilic oo u warramayay waryahayaga qadar maxamuud xareed saray dabaashan maaragtay laleeyahay raggi dumarka la kala saaro berigii aan yarareen malaha meelo meel qurun baa lagu dabaalan jiray raggi dumar aad iyo aad ayay iigu soo dhacday markii aan maqlay xeebta kismaayo in maaragtay dhallinyaradii la kala saaro horta inta badan dhallinyaradaa dabaalato halkan wadan leeyahay beriga akhlaaqda wanaagsaneed oo facebookan iyo sawiradan layska qaadaya dumarka maaragta dabaalan laga qaadaya ma jiri jirin ha aad iyo aad laakiin hadda fiiri markaad eegto kaba soo qaad dhallinyarada inay wada dabaalato oo xeebta ay wada galaan dad badan ayaa waxay u arkaan inay tahay anshaxumo oo sawiradii ayaa la qaadayaa qofkii ayaa laga sheekeynayaa facebooki ayaa lasoo dhigayaa marka dadka haddana dhinaca kale waxaad moodaa boqolkiiba sagaashan inay hadda xoogaa ay wada taageerayaan ay leeyihiin haa xoogaa dhinacii diinta marka la eego akhlaaqiyaan waa wax aada u fiican inkastoo xeebo fara badan oo soomaaliya ku yaalo oo tax maayaba ay ka mid tahay xilligii midooda maxaakiimta iyo al-shabaabka dhammaan laga laga diidi jiray in gabdhaha iyo wiilasha ay wada dabaashaan kaloo halisoo jiro inta badan aan laga hadlin xeebahan maraykanka oo kale miami beach iyo california markii la tagay iyo virginia beachton waxaa ku yaalla xeendaabyo siliga oo loogu talagalay in dadka dabaalanaya lagaga difaaco bahalada iyo aragtay libaxbadeedka iyo halkaa inay waxyeelo u geystaan laakiin badaheenii ma jiraan fensigaasi halis baa jirta waa sidaas waa hagaag intaan kaga gudubna waxaanu aadaynaa haatanna barnaamijkii hambalyada iyo heesaha falastiin axmed imaan iyo ibraahim xasan daandure ayaa inoo haya
hambalyada iyo heesaha ibraahim warqadda ugu horeysa bal dhankaaka noo soo qor waxaa noo baaqayaa aabe axmed xuseen odawa iyo hooyo faadumo cali siyaad iyo habaryar xadiyo cali siyaad iyo caruurteeda iyo caasho cali siyaad iyo caruurteeda iyo nuuro cali siyaad iyo caruurteeda hindi cali siyaad iyo caruurteeda iyo duniyo cali siyaad iyo caruurteeda iyo maxamed cali siyaad iyo caruurtiisa cabduqaadir cali siyaad iyo caruurtiisa iyo eedo xaliimo xuseen iyo caruurteeda xildhibaan duniye maxamed cali iyo adeer burco iyo caruurtiisa dadkaasi waxa ay kala joogaan sweden u k holland nairobi muqdisho iyo degmada bacadweyne waxaana ay jecel yihiin taaniyad kala ilaaba inay gaarsiiyaan xasan mukhtaar yaxya iyo doctor nejma axmed xuseen oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin ducaduwa xaggeena falastiin haye isku waara ubad qayr qabana kala hela ayaanu leenahay warqadana waa hambalyo dhalasho farxad leh bay yidhaahdeen waxay naga soo gaarta aaba maxamed iimaan habane iyo hooye cadar kaahin jaamac adeer cabdulaahi iimaan habane iyo edda xabiibe iimaan habane iyo ifraac haaruun ismaaciil iyo seygeediyo salebaan maxamed iimaan iyo wiilkiisa sudaysi salebaan iyo axmed maxamed iimaan iyo xasno xuseen kibaar iyo caruurteeda iyo xalimo xuseen kibaar iyo caruurteeda iyo weris maxamuud xasan daa-uud maxamed ow cismaan iyo cabdisamed maxamed ow cismaan iyo xaaskiisa cabdi isaaq ow cismaan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo ikraar maxamed mawliid iyo hinda cabdi ow cismaan iyo caruurteeda leyle ibraahim maxamed iyo caruurteeda ayaan ibraahim maxamed iyo caruurteeda iyo dhammaan qoyska reer kaahin jaamac miicaad iyo caruurtooda waxa ay hambalyo iyo bogaadin aan soo koobi karin hawada u marinayaan qadar maxamed iimaan iyo nuura xuseen siciid oo gabari ugu dhalatay magaalada hargeysa gaar ahaana gargaar hosbitaal gabadhaasi waxaa loo bixiyey huda waxay leeyihiin soo barbaar noqotii dalkeeda diinteeda iyo waalidkeedba anfacda aamiin ayaanu raacinaynaa heesta ugu horreysan dhegeystayaashan usoo qabanayno waa gacalo codkii cabdiqadar xasan ibraahinow heestan waxa uu cabdiqadar leeyahay waxaan ku riyooday anoo ku guursaday oo gurigiina lagu tumay arooskii oo la leeyahay Guulaley.
guulaley heestaanu kaga bogan doonaa heestaan kaga bogan doonaa waa rurta cabdiqadar xasan
harad galangal ay siiyo waa loogu guday
warqadan waxay naga soo gaartay ibraahim hooye saruur sheekh maxamed nuur iyo cabdishakuur sheekh maxamed nuur iyo cabdirashiid sheekh maxamed nuur iyo cabdiwahaab sheekh maxamed nuur dhammaan reer sheekh maxamed nuur iyo cabdirasaaq gees dheere iyo maxamuud gees dheere cabdicasiis gees dheere cabdisalaan gees dheere waa dhammaan aabayaal xuseen gees dheere iyo cabdiqaadir gees dheere dhankii eedooyinkana waa faadumo gees dheere iyo xibilo gees dheere iyo xaliimo gees dheere iyo maymuuno gees dheere luul cabdirasaaq gees dheere rashiid cabdirasaaq gees dheere iyo ashraqo cabdirasaaq gees dheere iyo cabdiweli cabdirasaaq gees dheere iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaan reer gees dheere oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho u dirayaan hani gees dheere iyo ibraahim sheekh cumar oo ay gabri ugu dhalatay dalka kenya gaar ahaan gaarisa waxaana loo bixiyey aamine zahra ibraahim sheekh cumar ducaduna waxay leeyihiin waa xaggeena haye ibraahim waxaanu leenahay gabadhaasi allah ka dhigo tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo dadkeeda iyo waalidkeedba anfacda dhambaalkana falastiinay waa dhambaal lagu soo xadhay wadne laba shimbir ay kor taagan yihiin hoosna keeg dhinacan midigna waxay qurux badan waxa uu naga soo gaaray mahad garaad cabdikariin iyo jamaal garaad cabdikariin iyo waxay yidhahdeen cowtar garaad cabdikariim iyo amaal garaad cabdikariim iyo kamaal garaad cabdikariim faysal garaad cabdikariim aanise garaad cabdikariim faiza garaad cabdikariim iyo caaisha garaad cabdikariim iyo cabdicasiis garaad cabdikariim ruweyda garaad cabdikariim iyo fu'aad garaad cabdikariim iyo farxaan garaad cabdikariim sucaada garaad cabdikariim iyo ugu dambaysta samiira garaad cabdikariim dadkaasna dhammaantood waxay jecel yihiin inay hambalyo dhalasho gaarsiiyaan axmed abshir geedi iyo aanisa garaad cabdikariim oo gabar ugu dhalatay bay yidhahdeen magaalada muqdisho gabadhaasina waxaa loo bixiyey axlaam axmed ducadana idinka le waaye ayay leeyihiin axlaam soo barbaar ayaan ku leenahay noqotii dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda haddaaya heestii hore ibraahino riyay ka hadlaysay tani waxa ay leedahay muraayadda caashaqeennu hadmay martideennu daawan maraayadaya caashaqeennu hadmay martideennu daawan goormee nolotuma waaye arooska iyo durbaanka iyo caweyska codka macaan ee yurub genya
mawelo jacaylka taagan hadduu malab yahay la leefo macaankaan maynu gaadhin hashiisa intaynu mallo had maynu isodhan magaabi jacaylkeennuna midoobi admaynu isodhan mugaabi jacaylkeenuna midoobi maweelo jacaylka taagan hadduu malab yahay la leefo macaankaan maynu gaadhin hashiisa intaynu maallo admaynu isodhan magaabi jacaylkeenuna midoobi admaynu isodhan magaabi jacaylkeenuna midoobi xuskiis iyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno xuskiis iyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno muraayadda caashiqeena hadmay martideynu daawan muraayadda caashiqeena hadmay martideynu daawan xuskiis iyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno xuskiis iyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno muraayadda caashiqeena hadmay martideynu daawan muraayadda caashiqeena hadmay martideynu daawan adoon adoon dumar ilaamisaynin hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad midigtayda joogsan hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad midigtayda joogsan adoon adoon dumar ilaamisaynin hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad midigtayda joogsan hadmaad hadmaad hadmaad hadmaad midigtayda joogsan runbaa lagu meel maraaye qalbigan caashaqu miraayo hadmaan murugada kamaydhi intaan muxibbada wadaagno qalbiyo mida aynu yeelan jacaylkeenuna midoobi qalbiyo mida aynu yeelan jacaylkeenuna midoobi runbaa lagu meel maraaye qalbigan caashaqu miraayo admaan murugada kamaydhi intaan muxibbada wadaagno qalbiyo mida aynu yeelan jacaylkeenuna midoobi qalbiyo mida aynu yeelan jacaylkeenuna midoobi xuskiis iyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno xuskiis iyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno muraayadda caashiqeena hadmay martideynu daawan muraayadda caashiqeena hadmay martideynu daawan xuskiis iyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno xuskiis iyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno muraayadda caashiqeena hadmay martideynu daawan muraayadda caashiqeena hadmay martideynu daawan xuskiis iyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno xuskiisiyo maalmihiisa maamuuska intaan adkayno muraayadda caashiqeena hadmay martideenu daawan muraayadda caashiqeena hadmay martideenu daawan
hay ibraahim heestii adiga madaxa weli la sii luxaya yurub genyo codkeedii macaana intaas ayaan kaga gudbaynaa dhinacii dhambaalada falastiin hayaan dib ugu noqono dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed kaliil aabe bashiir aabe cabdi aabe cali aabe ibraahim aabe maxamed iyo hooyo maryan cali iyo dhammaanba eedooyin eedo aamino eedo xaliima eedo ladan waxayna jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan mako cali kaliil nuur iyo saygeeda cabdikariin mukhtaar maxamed geelmaal oo arooskooda uu ka dhacay bay yidhaahdeen degmada masaliini ijaara gobolka waqooyi bari ee kenya waxaanay leeyihiin arooskiina aamin kala kulma bashbashii barooqo ee banahayda kala siiyo ubad kheyr qaba warqadan waxay naga soo gaartay ibraahim hooyo culummo barqadle maalin iyo cismaan xuseen samow iyo cali xuseen samow iyo maxamed xuseen samow iyo indhayar xuseen samow iyo cabdikariin muumin samow iyo geedi faarax samow iyo cabdi faarax samow iyo eedda malayka samow iyo eedda aamina samow iyo eedda cabdihi samow iyo adeer muumin samow adeer faarax samow iyo mustaqiim muumin samow maryan cismaan geedi iyo axmedee cismaan geedi iyo cabdulaahi cismaan geedi muuse xuseen cabdi oo loo yaqaana muuse kuusow dhammaan asxaabtaasi waxay hambalyo u dirayaan arooska iyo aroosada farta iyo faraantiga cilmi xuseen samow iyo marwadiisa qaaliga ah sacdiya maxamed cabdulla oo ku aqalgala magaalada muqdisho gaar ahaan xaafada suuqa xoolaha isku waana ubad qeyr qaba kala hela ayaanu leenahay dambaalkanna waxa uu naga soo gaaray reer faarax bare iyo dhammaanba reer maxamuud hindiyo dhaqane iyo maryan cabdi buule iyo cadey cadaani iyo jawaahir axmed ismaan iyo waxay yidhaahdeen xaawo cabdiqaadir iyo nasra caynab iyo binti cadey iyo jawhara luula iyo xasan shacab iyo injineer borow iyo isaaq uulow weriye bushro nuur iyo weriye faysal isaaq iyo weriye nasrakiin jacfar bashiir dhammaan shaqaalaha radio star f m nairobi kenya iyagoo yidhi waxaan salaameynaa dhammaanba shaqaalaha v o a gaar ahaan qaybta hambalyada iyo heesaha waxay u hambalyanayaan kamas faarax bare iyo waxay yidhahdeen luul maxamuud oo wiil ugu dhashay dhadhaab wiilkaas waxaa loo bixiyey mascuud kamas faarax waxaana ay leeyihiin ducada idinka la waayo mascuud soo barbaar dhoqonkii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca kamas wax badan ayuu hambalyo soo diray ibraahino hambalyo ayaan leenahay hambalyadiisiyaa hadda uu soo qoray warqadda waxay naga soo gaartay hooye faadumo adeec baadil iyo aabo mukhtaar geese isaaq iyo maxamed mukhtaar geese iyo ismahaan qadar dalmar mustaf iyo dhammaan qoyska ah reer mukhtaar geesey siyaad adeec iyo caruurtiisaoo kale ah amran siyaad adeec ayaan siyaad adeecaasiya samiira iyo sumaya oo kala jooga maraykanka norway iyo kenya waxay tahniyad dhalasho u dirayaan kaamil mukhtaar geese iyo faadumo oo wiil ugu dhashay gobolka texas ee dalkan maraykanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey najiib cabdikaamil mukhtaar geese soo barbaar baare noqo ayay leeyihiin annaguna waxaan leenahay noqokii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba anfaca haye markana ibraahim kaalimihii sugaanta maxaa noo haysa hibooy ina abti hadduu hilibkaygu kugu yaalo ama uu habeen qura kaa galay hunguri haye ha ka aamusina nafta baasla hadaloo haasaawi galab qura codka macaan ee banaxriisi jannaha ka waraabiya yaasiin axmed digfeer
Thank you.
waxaan filayaa yaasiin inuu aad iyo aad u gardhigto weliba kabanka ayaaba iga daran sida uga dhawaajinayo heesihii waaye waaye waxbay kusoo xasuusiyeen heesaha kabanka dad badan ayaa jecel markana gacanteeda waxaa kusoo dhacday tahniyad dhalasho hooyo luul shire maxamed ayay naga soo gaartay iyo hooyo siciido shire maxamed iyo hooyo aamine cismaan ibraahim iyo habo xaawo isaaq aadan iyo abaay safiya cabdishiri seegeed iyo caruurteeda iyo cabdulaahi yuusuf aadan iyo cabdisalaam yuusuf aadan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa xasan yuusuf aadan iyo cabdiqaadir yuusuf aadan iyo marwadiisa iyo maxamed saadaq yuusuf aadan injineerka loo yaqaanaya axmed yuusuf aadan sharmaarka yuusuf aadan waxay yidhaahdeen axmed nuur xuseen fantastiga ayaan yuusuf aadan aragsan eglan ibraahim yuusuf yaasiin ibraahim xuseen iyo saabiriin ibraahim yuusuf iyo fartuun cumar maxamed iyo nadiifa maxamed cabdiraxmaan iyo kaha xuseen cismaan iyo maryam ibraahim iyo ayaan maxamed xuuriyow iyo maxamed daahir ibraahim dhammaan reer yuusuf aadan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniya dhalasho hawada u marinayaan farxiya cabdi aadan iyo ibraahim yuusuf aadan oo wiil ugu dhasha magaalada beledweyn xarunta gobolka hiiraan waxay leeyihiin isku waaro ubad kheyr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay haye heesta ugu dambaysa ibraahim ee barnaamijka waxaan usoo qabanaynaa codkii macaana ee axmed cali cigaal taniitaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale dhegaystayaal waa falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandurey oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
axmed cali cigaal codkiisa ayaan dhegihiina uga sii tegi doonaa falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandureyna way mahadsan yihiin barnaamijkaasi salaamaha iyaga ayaa nala socodsiinaya anigoo ah sahre cabdi axmed iyo maxamed colaad xasanna waxaan idin leenahay isma qaldamba oo xiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.